alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi wabacd awalan waa dhowahay haddaan su-aashii guda galo anigu waxaan ku sugnaa markay dagaalkii mujaahidiintu ay ku qaadeen maraykanka ilaa sebtembar oo ay ku dhufteen twin towerskii iyo bantigonka iyo ay ku dhufteen oo dayaaradu ay adeegsanayeen anigu markaas waxaan joogay soomaaliya gobolka baay degmada baydhabo ayaan ku sugnaa daaci oo ducaadda magaalada ayaan ka mid ahaa alxamdulilaahi meeshaasaan joogay khabarku wuxuu ahaa markuu dhacay caalamkoo dhan idaacadahooda ayaa ka sii daayey aljaziira dadkii soo daawaday baan noo sheegay islamarkii baan ku cararnay waa fiirinay waxay ahayd xaalad murugo u ah gaalada ayay ahayd waxa indheheennu markaa ay qabanayeen oo telefishinada aan ka arkaynay oo aljaziira iyo c n n iyo ay ka soo daynayeen oo meel kasta oo idaacadahoohan ay ka sinnaayeen taasoo ah inay sariir dhaadheeraa oo ay ku faanayeen sidii xayr dabka la saaray oo kale oo dhalaashay ay ku baaba'een dayaaradihii oo gelaya mid baa gashay haddana tu kalaa gashay runtii indheheenaan ku aragnay xilligaasi qaabka ay u dhacday markaas sidaasay ahayd oon indheheen ku aragnay oo telefishinadii waxo dhan lagu arkay xaaladda markaas kudhayd waxaa intaasii dheer xaaladda markaa lagu sugnaa waxay ahayd muslimiinta cumuuman caalamka ku nool oo gaaladu ay dulaysanayso xarbi saliibiya ay suba haysteen markii ay dhacdadaasu ay dhacday telefishinada ayaanu ka mutaabacaynaynay buushka ayaa markaa hogaanka u hayey maraykanka wuxuu isu yeeray dhammaan intii baarlamaanka iyo xukunka soo maray kuwa waayeela boqol intaasoo da' jira ayaa ku jiray xataa shir buu u qabtay hadalla ka kooban ba meeshu ku hadlay soddon iyo lix jeer baa loo sacbiyey ereyooyin ciidan buu diyaariyey marka hore ishaacaad baa la faafinayey oo ah laleeyahay yuhuud baa ka dambaysa maya shiica ka dambaysa wararka meelahaasaa lalahaa laakiin markii dambe mujaahidiinta alqaacida ayaa sheegtay inay iyagu ay baagsadeen goobahaas maraykanka daldalanadoodii bay ka soo daayeen aljaziiran laga soo daayey marka xilligaasi ayaa laga war helay mujaahidiinta oo caalamkao dhan ayaa runtii ay ka farxiyeen oo xilligaas ayaan ogaanay ummadoo dhan ay ogaatay marka gaaladan waxay ahayd murugo xilli ay xidigoodu dhacay muslimiintuna waxay ahayd xilli farxad leh ayay u ahayd xilligaas ayaa laga war helay oo la ogaaday xataa gaaladii nacaybka u haysay maraykanka xataa waa ku farxeen amaliyaadkaas dhacay amaliyaad baa ka horeeyey oo ay mujaahidiintu yamam ka sameeyeen oo waxay ka sameeyeen daarusalaam bay ka sameeyeen meelo badan bay ka sameeyeen howlgalladaasi marka howlgalladii ay samaynayeen qayb ka mid ayay ahayd laakiin howlgal camaliya nawciya ayay ahayd howlgal oo soo jiidasho leh oo weji gaar leh ay ahayd oo waxay abuurtay fawaa'id fara badan oo aan la soo koobi karin oo dhinac siyaasad leh oo dhinac dhaqaale leh oo dhinac bulshada leh oo dhinac maxaan ku yidhaahdaa taariikhda isbeddelka taariikheed leh ayay samaysay haddaba mid i laba aan ka soo qabanno isbedel ay samaysay waxaa ka mid ah dhinaca cadowga waxaa mujaahidiintu ay tuseen inay awood u leeyihiin fii cuqri daarihim ama guryahoodii dhexdiisa inay camaliyaad ka fulin karaan inay maxaan ku idhaahdaa ay awoodaan iyagoo ilaahay u tala saaranaya ay cadowga tusiyeen laba waxay tusiyeen in qadiyadda ay u dagaalamayaan iyo manhajiyada ay u dagaalamayaan iyo hadafkooda iyo haayadooda wax ka hor istaagaya inaysan jirin saddex waxaa ku abuurmay maraykanka baqdin weyn rucbi baa ku abuurmay maraykanka markay dhacday dhacdadaasi bush waa lala cararay meel baa lagu qariyey cabsi ay la baqayaan bantigonkii ma arkaysaa meeshii sharta adduunka o dhan laga soo abaabulayay ahayd meesha lagu dhuftay gaalo in layska dhicin karo ayaa meesha ka muuqatay dhinaca kale muslimiintu muslimiintu waxay ahayd maalinkaasi dayax soo baxay qorax soo baxday ayay u ahayd iftiin aad bay ugu faraxsanaayeen gaalka in saas loo galo wax badan baa abuurmay oo aan la soo koobi karin inahan ka xasuusta waa intaas baaraka allahu fiik